madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanoo sheegay idinyohada goosu kugoy harun cusub oo iyo weeldhadahay wasaaradda reer intajiyowkii gahootiga jaaliyado koonfur galbeed soomaaliya iyo geedka kadheedii magaalada baydhabo gaar ahaan madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waynan ka horeyntii madaxweynaha wasaaradda sideen shaqeysi faahfaahin usukusiyey agaasimaha wasaaradda dibudejinta iyo qahootiga jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh shu'aab etoobiya oo yana anagadi iyo abaaroo dhaqaaq soo iwalaya ku hayta wasaaradda iyo meelaha gabandhige may waa meel ladhahay warbixinta koowaad may ahaa sanadkan labada kunto mility mehna deertay kun afar boqol iyo toddobaatan iyo toddoba qoys oo andhikanta sideed kun lix boqol lixdan iyo toddoba qof andhikanta yahna deertay oo dadkii kasiyo hangnagda kenya kooy ama dhulkaka kooyan baawarhay kashana ama diyaara kooytay labada kunto mility intaasahna deerti janaayo bilihayta dahmoodni iyo febraayo yana maybahna deeray may leedahay lama boqol iyo konton qoys oo geedka xataa translatka dadka jaraan ilaa iyo saddex qoys ee halbaawar ee labtanka galay yahna deerti may kala jaree ansi oo may leedahay sanadkii hore dadkii kajari xerooyinkii iyo etoobiya may hadeeray gobol kun afar kun qoys oo eh kasjo hangnagadan xerooyinka etoobiya dadkii ka jaraaneh oo wasaaraddii diiwaangeliydi oo xaaladii on la dareerti hataa markii abaaro dhiyaan sanadkan may baayana etoobiya deertay ilaa iyo sagaal kun ya on hadda ero hayna laakiin tiro ku badana deertay oo dadkii esow iyo meeladaay deganaayay dhaqaaqa wasaaradda dibadejinta ee la socotay oo waddanka ku bahanah wayna saas oo kale goobta ku hadalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waynan ka horeyntii sugmaha nagay hay-addii galankuujeysatay dhismada haroonton saas oo kale madaxweynaha iyo weliba usabaaq andiray jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya intiyoryadan kanagadan daljoyeeri urubteedan kamahannagaana oo aan ka horeysa unis r runtii wasaaradda dibadejinta madida degta iyo dadka kalen degi koraan insha allah wali rajeeyana haddii wasaaraddii degti ummaddan degi doonto bidn illahi alkariim tan kalena jaalidoon waliba lanahaha maadaama fikir badan iyo aragti iyo aqoon baysan lama qontin iyo xoolo baysan lama qontin wasaaraddii wal dhisi runteeda kamanagaan unicr wasaaraddiina dhisti waliba fadaan intiisan hal hariirtan haddiisan jaalido etin wala isan fikir ahaytan iyo wala isan dhisin kusugaay dadkin iyo dalkin isan ahaytan inaysan hakul hariirtan adduunyada haddii walnana iskada darne dadka banaanka jira dadsho dadka wadan kasta dad iyo dhisa ama guda roogay ama dibadii jaroy marka jaalido sagoone waliba aan lanahahaa wasaaraddan isinsiin furanta alxamdulilah xafiis iyo tamkiima lete qalabeyntiina wal ballan qaadaysan sheego isunti acm eedan kamahanagaana mahad ilaahay isku lee marka waliba lanahahaa wasaaraddii hal hariire wayna siin rajayaana inay afkaartin iyo nay aragtidin isin wadanka isin kula moqnayo tagani la hela runtii wasiirka jaylani oo kusume iyoonay wasiirada iyoona arrimo caafimaad oo qoyskii moqon waliba lana qoyskiina la caafiyo yaana dadaashin ku mahadnagaano runtii agaasimaha guud mas-uuliyadeeda mahadsidiin dhammaan shaqaalaha eedana mahadnagaano xafiisyada cusub iyo weeldhadahayta wasaaradda reerdandajoogkii gahootiga jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya iyo waybakoyesa hili wasaaraddii aan lahayna xafiisya ka shaqeysa tanya waybaleero korota oo ku bedeli doontaa shaqada wasaaradda dib u dejinta iyo qaxootiga jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya